Dhalinyaro si iskood ah isu xilqaantay ayaa xaafadda Cochin ee magaalada Beledweyne ka bilaabay olole ballaaran kaas oo ah ololaha nadaafadda xaafadda. Ololahan ayaa laga sameeyay suuqa Daraawiishta iyo aagga isbitaalka weyn ee gobolka. Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo ah hormuudka ka ah dhalinyarada sida isu tashiga ah ololaha nadaafadda ah kaga bilowday magaalada Beledweyne ayaa sharaxaad ka bixinayay goobaha ugu muhiimsan ay nadaafadda ka bilaabeen isla markaasina ay cagtu soo mariyeen.
waxaa maanta qorshaysanay kana shaqayno kana qaadna qashinka laba koobood oo maaragtay magaaladii ah oo koob tahay weliba meeshii dhammaayo caafimaadka loo soo dooninay khudaartii dhameedo magaaladii oo loo soo dooninay hilibkii wax walba agteeda inaan ka qaadno oo maaragtay wixii qashinkaahu yaallo iyo maaragtay dhammaan nadaafad darrada magaalada wayna wada saameyni caafimaad ahaan nolol ahaan saameynta dhameedoo bilicdii quruxdii quruxdii bilic oo magaalada ahaan dhan walba waynaga saameynaysaa oo maanta ma jirto hal meel oo wasaqdaas iyo qashinkaa yaallo oo koobta dhameedoo caafimaadka in la keeno ay faa'iido noogu jirto ama in webi lagu shubo waxaa ugu wacan qashinkii waxaa loo soo dhiibaa wiilal yaryara waxaa laa naga dheeray wiilasha hadhow ama waxay geynaan sidii meeshaan oo kale oo hadda munaasib ku ahayn ama waxay geynaan meel webiya qashinkii hadhow leysma daba wareysana marka intee la geyseelaya lama dhahaa waxaana u sheegaynaa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne in ay ka shaqeeyaan nadaafadda oo caruurta qashinkii wax loo soo dhiibaa layska dhaafo oo maaragtay laga yaabo inay xaafado dad masaakiina leeyihiin maclaa inay dheeraan ay geeyaan oo maaragtay oba u jeedtiin haddii inay meeshaan soo dhigeen oo webiyaasha la dhigaa bulshada waxaa ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nadaafad darrada ka jirto magaalada ayna ayakana maaragtay waa dadkii magaaladii waa la wada leeyahay ay koow horta bal iska xil saaraan maxaa faa'iido noogu jiro carruurtayna waxbarashada dugsigii iskuulladii madarasooyinka markii la soo aadaa si nadiif meel nadiif ah oo maaragtay waddo nadiif ah ma noogu mari qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayaa si weyn u soo dhaweeyay ololaha nadaafadda ee dhalinyarada magaalada Beledweyne ay ka bilaabeen goobo muhiim u ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaan rabnaa inaan bogaadino aan idhaahdo aada u mahadsantihiin shaqo fiicana haysaan qashinka meesha ka qaadi haysiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin waana bogaadinaya waxaan leeyahay saan u sii wada beledka meelo badan oo qashin yaallo ayaa jira sababtoo ah meeshii isbitaal waaye ilaa ma qaadanat isbitaalkiina agtiisa in qashin la keeno lagu soo agtuuro waa mamnuuc sababtoo ah isbitaalka caafimaada loo soo raadsadaa qashinkii meel isbitaalka loo soo qaadaya maaha
anoo ku hadlaya magaca xaafadda kooshin maanta saaki waxaa na soo booqday tiimka nadaafadda hiiraan westi tiimka hiiraan westi oo sentarka ah aad bay u mahadsan yihiin maxaa yeelay isbitaalka dhabarkiisa waxaa yaallay qashin aad u fara badan oo runtii cudur fara badan laga qaadi lahay marka mashruucan hadda hiiraan westi waxaan jeclaa lahaa inay sii ballaariyaan xarumihii caafimaadka ee agteeda waxaa waa xaafadyo dhan qashin ku soo qubaa waxaa waa amniyaa jiro waxaasoo dhan nala hadlo oo lihaa qashinkaan iska qaada magaalada bannaankeeda geeya oo maxaalaga waa isbitaalkii dhao waxaa bukaankii oo dhan jiifo markaasaa waxaa waaye ridiisiya waxaa lagu daadinaa qashinkaas nadaafaddu waa iimaanka barkii dhalinyarada oo isu tashata ayaa awoodi karta inay dib u soo celiso bilicda magaalada isla markaasina ay ku guulaystaan in lala dagaalamo cudurrada faafa ee ka dhasha nadaafad darrada